galab wanaagsan dhammaantiinba meelkastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha nofembarna ay tahay sagaaliyo toban sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imaanaysa stuudiyogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn askarta booliska ee qaabilsan dembiyada laga gala caruurta ayaa laba dembi oo dheeraada ku soo rogay alan jones antony albanisi oo la soo qaaday arrinta taiwan wadahadal u la yeeshay madaxweynaha china askarta qaabilsan tacadiyada iyo falgaboodyada laga gala caruurta ayaa laba dacwo oo dheeraada ku soo oogay alan jones oo ah nin wariye ah oo caan ka ah dalkan australia ninkan siddeetan iyo saddex jirka ayaa la xiray shalay balse mar dambe ayaa damaanad lagu soo daayey kadib markii boolisku ay ku soo rogeen labaatan iyo afar dembi oo ka kala yimid siddeed qof oo dhibanayaala haddana kadib markii askartu a heshay talo sharciyeedyo ayay laba dembi oo dheeraada ku soo oogeen alan jones kuwaasoo la xiriira qof sagaalaad jones ayaa isagu ku adkaysanaya inuusan wax dembiya gelin isagoo qareenkiisa la yidhaahdo chris marfy uu sheegay in ninkanu uu caddaymaha inuusan wax dembiya gelin ka horsheegi doono maxkamadda allan jones ayaa lagu wadaa inuu maxkamadda kasoo muuqdo siddeed iyo tobanka bisha disembar ee soo socota ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa la soo qaaday arrinta taiwan wadahadal uu la yeeshay madaxweynaha china labadan hogaamiye oo ku sugan shirka g ee ka dhacaya dalka brazil labadan hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay ganacsiga labada dal u dhexeeya dagaalka ukraine iyo isbedelka cimilada master albanisi ayaa sheegay inuu soo qaaday arrinta taiwan iyo halka australia ay ka taagan tahay maruu la hadlayay madaxweynaha china shi shinping waxaanu taageersannahay arrinta xisbiga mucaaradka iyo annagu aanu isku raacsannahay oo ah one china policy ama siyaasad hal china inay jirto waxaan sidoo kale taageersannahay ayuu yidhi in xaaladdu sida ay tahay haddeer loo daayo oo aysan cidna qaadin tallaabo iyaga u gaara ama keligood ay qaadeen taasina waxay waafaqsan tahay ayuu yidhi halka aanu ka taagnayn arrintan waqti dheer mucaaradka federaalka ayaa sheegay inay soo rogi doonaan xadidaad la saaro tirada ardada ajaaniibta ee dalkan australia wax ka barato halka ay taageeri lahaayeen qorshaha dowladdu ay ku xakamaynayso tiradaasi oo ay ka dhigayso oo keliya laba boqoliyo toddobaatan kun oo qof sanadkiiba afhayeenada arrimaha maaliyadda u qaabilsan mucaaradka jane hume ayaa sheegtay in xadidaadda la saarayo ardada ajaaniibta aysan ahayn xalka keliya ee loo hayo arrimaha soo galootiga ama immigrationka waxaa la yidhaahdo hindisa sharciyeed cusub oo wax looga bedelayo heshiiskii lagu aasaasay dalka new zealand ee dhex maray boqortooyada britain iyo odayaal dhaqameedyadii bulshada maoriga ayaa dhaliyey qalalaasee dhanka siyaasadda iyadoo kumanaan qof oo ay wadooyinka marayaan iyagoo tegaya baarlamaanka dalkaasi si ay arrintaasi uga dibad baxaan hindiso sharciyeedkan ayaan se la filayn inuu sharci noqdo oo dhaqan galo booliska new yorkna waxa ay sheegeen in nin uu saddex qof mindiyogeliyey xaafadda manhattan ee magaaladaasi iyadoo laba qof ay geeriyoodeen mid kalena dhaawac culus uu soo gaaray nin konton iyo kow jir ah oo looga shakisan yahay dembigan ayay boolisku gacanta ku dhigeen kadib markii la helay isagoo dharkiisu dhiig leeyahay laba mindiyoodna haysta ninkan dadka laayay sida la sheegayo iyo dadka uu laayay ayaan magacooda la soo dayn ama la sheegin dhanka hawadana magaalada melbourne brito waa qayb ahaan daruur iyo labaatan sidnina waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo afar halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo shan senti oo doolarka mareykanka ah